in ka badan soddon caruur ah oo isugu jira agoon iyo danyar islamarkaana ku sugan kaamka barakacayaasha iidan wadaagee degmada dhobley ayaa waxaa maanta deeq dhar ciid ah soo gaarsiiyey nuurta maxamed bilkhayr oo ah hooyo muxsinada ah oo ku nool dalka dibaddiisa caruurta la soo gaarsiiyey deeqdan dharka ayaa baahi weyn u qabay maadaama fooda inagu soo hayso munaasabadda ciidulfitriga qaar ka mid ah waalidiinta dhalay caruurta la soo gaarsiiyey dharciidka ayaa sheegay in ay aad ugu faraxsan yihiin waxa ayna u mahadceliyeen hooyo nuurta maxamed bilkhayr iyo qoyskeeda ee soo gaarsiiyey dharkan ciida bismillaahi raxmaani raxiim waxaan ka mid ahay dadweynaha ii sheega masaakiintoo la saaciideynayo oo ilmaha agoonta dhale marka ilmahan meeshii jooga baa ilmo iigu jiraan marka maamadii wax sadaqaysata kheyr allah siiyo jisadeeda janno allaha ka dhigo bismillaahi raxmaani raxiim magacii waa bakar aweys macalin waxaan ka mid ahay bulshada masaakiinta oo degan kaamka danwadaag barakacayaasha marka waa ku maxadsantahay maamada waxaan la soo baxday dharka ciyaalka ciidda noo soo dhiibtay ciyaalka meesha joogaa waxa iigu jira marka maamada waa maxadsan tahay kheyr allaha siiyo waalidiinteedana janatulfirdowsa allaha geeyo owlaadina baari allaha uga dhigo magay waa cabdifattax aadan mayow nugaan mas-uulan ku ahaa kaam danwadaagan degan yahay oo barakayeysa eh inaa ilmaha oo aboonto dharka lu siiyey maamada ilaahay janno ka waraabiyo markaana ilmaheedan ilaahay janno geliyo saasaa waa ugu rajeynayna insha allah dhanka kale maxamed xasan maxamed oo mas-uul ka ahaa bixinta deeqdan dharka ayaa ka warbixiyey baahida ay caruurtan u qabeen dhar ciida isagoona u mahadceliyey hooyo nuurta maxamed bilkhayr asalaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu caruurtii soddonka ahayd caruurta waan ciidsiinay agoonta isku jireen rajooyinka waxaa lihi jiray gabdhihiyaa ii dhiman oo hadeertaan ii dhiman dharkooda harqaanka yaalla inta wiilasha kurayda ah waan siinay dharkooda ciid ah ilaahay ajri xasanaada laka soo koobga adiga allah kaa siiyo insha allah hadduu alla idmo annagana waan dadaalaynaa gabdhihiyaa haddii dhiman dharkii gabdhaha harqaanka jiraan oo loo soo talaya insha allah hadduu alla idmo had sooma firaxsanidin ciidda